aad iyo aad aad umahadsantihiin oo radio galmudug runtii horta dadaal badana loo galay inuu soo gaaro galmudug raashinka mucaawinada ah oo ay keeneen tolkooda runtii waxaan umahad celinayaa marka u horeysa dawladda turkiga oo raashinkaas ugu deeqday soomaaliya marka labaad waxaan u mahad celinayaa dawladda federaalka wasaaradeeda arrimaha gudaha oo si weyn noogala shaqaysay raashinkaas siduu kusoo gaari lahaa galmudug waxaan kaloo u mahad celinayaa kambenigii xagga logistiga aada nooga caawiyey sababana u noqday galmudug in maaragta la soo gaarsiiyo raashinkaas waxaan kaloo u mahad celinayaa dowlad goboleedka galmudug dowlad goboleedka imean puntland oo runtii markii raashinku uu gaaray meesha la oo raashinkaasoo ka dhexeeyey puntland galmudug iyo hiiraan runtii xoogga saaray sidii ay ku deji lahaayeen canshuur dhaaf u sameeyey maraakiibtoodii ganacsigoo taagan oo dhaqaalo badan uu kasoo geli lahaana intay ka hormariyeen kii mucaawinada ahaa oo canshuur dhaafka ahaa haddana ku dadaalay inay si nabadgelyaa kusoo hambabixiyaan maantana waxaan leeyahay ilaahay baa mahadle waxaanan u mahad celinayaa intaasaan soo sheegoo dhan raashinkiina maanta wuxuu soo gaaray dowlad goboleedka galmudug isagoo nabad qaba haatan mudana wasiir raashinku maadaama uu maanta gaalkacyo soo gaaray tallaabada xigto oo qaadaysin maxay tahay
tallaabada ay xigto oo aan qaadaynaa waxay tahay in loo qaybiyo dadka reer galmudug oo u baahan mucaawinada waayo galmudug runtii ma ay arag mucaawino intii dhowr sanaa waa wixii u horreeyo halkan yimid marka insha allahu dowlad galmudug ahaan waxaan samayn doonaa shaxdii lagu qaybi lahaay
waa tahay deegaano badan oo ka tirsan galmudug waxaa ka jira abaaro beehsan deegaanaduna waa sii kala daran yihiin marka kuwaas maxaa inkaga qorshaysan
runtii raashinka markuu yidhaahdo hore raashinka waa la waa la xareynayaa dowlad goboleedka galmudugna guud ahaan waa ka tashanaysaa baahida mar walba dhinaca ay u badan tahay iyo sida maaragtay wax loo qaybinayaba
waata marka haddii raashinkii inta la xareeyo mudan wasiir maadaama dad badan oo abaaray iyo cunto la-aan baahsan ay deegaano badan ku haysata ay jiraan adinku aada raashinka ogeedeen inuu awal soo socdo marka ma weyna diyaarin guddi raashinka qaabkii loo qaybin lahaa ka shaqeeya
waa mahadsan tahay shaxdu waa samaysan tahay laakiin waxaa loo baahan yaha wuxuu waa maamul maamulkuna ma wada joogo meel kuma wada dhamma in xarunta maamulka oo hadda ah kumeelgaarka oo cadaabo in maaragtay shaxda loo gudbiyo oo ay ansixiyaana la rabaa haddii wax ka bedel ay leedahay ka bedelaan haddii wax lagu darayo lagu daro sida deegaanadu baahidooda u kala badan tahay waa gartay
wiigan gudihiisa meel kasta oo galmudug raashinkaas qoondo qoondo kula waa gaarayaa